asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah deeq la gaarsiiya dadku nool tuulooyin ka mid ah lagdheera ciidamo lakala dhex dhigay maleeshiyaad ku dagaalamay galgaduud madaxweynaha koonfur afrika oo laga helay caabuqa covid nteen iyo ciyaaraha intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimo isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay saddexiy tobanka bisha labiyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran qoysas ku nool tuulooyinka jilaanqo iyo dixle oo ka mid ah deegaanka lagdheera ayaa la gaarsiiyey raashin deeq ah kuwaas oo soo dhoweeyey siduu warka nooga eegaya waryaheena maxamed baarood xuseen
kamida qoysaskay abaartu saameysay ee ku dhaqan tuulada dixile iyo jalanqo oo kamida deegaanka lagdheera ayaa la gaarsiiyey raashin deeqa kuwaasoo soo dhoweeyey bariis baan la siiyey sokor iyo buur iyo saliid way mahadsanyihin waxay noo keeneen ariga maxaa ga dhimatay sideean labaatanna way soo hartay
hadee boosho iyo sokor iyo beriis oon arkaa iyo saliid walaal baa mahad leh ilaahay baa mahad iyo shukri iska leh siday doonaan san allaha sii oo mahadsantihiin bur saliid majaani sokor yaa la isiya waa mahadsantihiin bahaysaaidaan u qabnay weliba xoolihii aan haysanaa atay naga dhammaadeen ariguu naga dhammaaday bulshadani xoolahooda abaartu dhaafisay ayaa sheegay inay baahi badan u qabaan raashinkan waxayna u mahad celiyeen ee dadkii deeqda gaarsiiyey markii ani dixlaan degan yahay dixlaan ka imaaday maxaana la siiya raashiin shukriya aadan baa laydhahaa raashiin maxaana la siiya cusbale bariisle sokorle juumbile baashi mijaani'e saliidle xalae booshole alxamdulilah ilaahay waa mahad iska leh xoolaha ayna daraa tii ka horraysa say u guuraan barna gaari laba dabaqaada roo barna maxaa la dhihi jiray ay u sii lugaynaayna dhexda saaka aabbaan la hadla wuxuu leeyahay dhexdaan sii guuraynaa marka wadaadadan way mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan kheyr allaha siiya way xoolihii wixii un ali isiyeyna wax dhammaaday iyo waxaadan noolbo waxaan gacan ku hayaa male dixlaan deganahay wixii hadda aan haysto oo ama caruur ama dad ahna wax hadda anfacoo loo hayo maanta wuxuu ilaahay ogya ma ogi waxaan ani u hayo ma lehe waa kii walaalkii isoo booqday ee raashiinkan ii keenay ee sokor iyo caana iyo cusba iyo majaani iyo bariid iyo boosho keenay way mahadsan yihiin garabkooda allaha galo garabkooda allaha galo garabkooda allaha galo aakhariya adduunba allaha liibaano allaha liibaano cunadan ayaa waxaa qaybisay mu'asasada alrayaan charity association oo ah hay-ad khayriya sheekh mukhtaar maxamed oo mas-uulka ah hay-adda alriyaad jarati oo soo ururiya deeqdan raashinka ayaa ka warbixiya cunnada ay bixiyeen
ilaahay baa mahadda iskale waxaa kale oo mahadda mudan oo in loo celiya ay tahay dadka maxsuubiinta wax noo soo dhiibay iyo wixii kale hadda ku talajir inay mataqaana dadka ay ku caawiyaan aad iyo aad baanan ugu mahadinaynaa ilaahay waa fadliga ilaahay weeyaan ka kooban yahay bariis boosho bur saliid sonkor milix ama cusbo waxa loo yaqaano iyo majaani ama riinji ayuu ka kooban yahay sidaadwaxaa kaloo jirta iyadana waxaanu qaybinaa oon dadkaan gaarsiinaa dad badan waxaa jira iska qaawan dharkaan qaybinaa dadka noo keena maaninagu aanu sii geynaa meelaha looga baahan yahay marka waxaan codsanaynaa aad weliba aan u soo codsanaynaa dadka muxsiniinta ah waxay u xeeli karaan dibad iyo dalaya dibadda inayna soo gaarsiiyaan si annaguna aanu ilaahay ajir daraaddii aanu u gaarsiino dadkaas dadka mataqaanaa u baahan
qaybo ka mida deegaanada koonfurta wajeer iyo dhadhaab ayuu sidoo kaleeto cunno noocan oo kalea ka qaybiyey soddon qoys baan soo gaarsiinay hadda dadka inta aan siinay soddon qoys oo ka kooban jalaanqo iyo dixley ayaa soo gaarsiinay shan iyo toban iyo lix iyo toban iyo afar iyo toban waxaan horey u soo qaybinay sagaashan iyo laba qoys oo wajeer sawd iyo bishii hadda daraataan soo qaybinay waxaa kaloo horey aan usii qaybinay siddeetan qoys baan idan waxaan u qaybinay wajeer sawd iyo lagdheer dhadhaab qoysaska raashinka la siiyey ayaa isugu jiray waayeel agoon iyo naafo waxayna ahayeen dad jilicsan oo baahi badan u qabay raashinka la siiyey maxamed baaruud xuseen warbaahinta star tuulada jilaanqo deegaanka lagdheera
aad buu u mahadsan yahay baaruud waxay u muuqataa inay sare usii yarkacayaan caabuqa covid nteen ee dalkani kenya kadib markii afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay dalka laga diiwaangeliyey kiisas dhan laba boqol iyo kow tan ayaa celcelis ahaan ka dhigaysaa heerarka oo maraya coronavirus ee kenya boqolkiiba shan dhibic cibir tan ayaa timid kadib markii cudursidaha covid nteen laga baaray dhicaan dhan afar kun kow iyo toban tirada guud ee kiisaska covid nteen ee dalka ayaa hadda ah laba boqol konton iyo lix kun saddex boqol soddon iyo shan waxaa xanuunkani u dhimatay laba bukaan oo dheeraad ah inkastoo xilli dambe lasoo sheegay shalay tirada guud ee dadkii laaya hadda gudaha kenya ugu dhintay cudurka covid nteen ayaa ah shan kun saddex boqol afartan iyo sideed waxaana guud ahaanay caabuqa ka caafimaaday bukaan dhan laba boqol afartan iyo sideed kun shan boqol toban iyo shan isbitaalada kala duwan ee dalka waxaa hadda ku jira oo korona la xanuunsan boqol siddeetan iyo sideed bukaan iyadoo sideed boqol soddon iyo afar kale lagu daryeelayaa guryaha qeybaha daryeelka deg deg ee loo yaqaano i c u da waxaa ku jira laba bukaan oo adeegsanaya agab neef caawiyaha dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa daawooyinka tallaalka ka dhanka ee cudurka coronavirus ay u isticmaashay ku sheegtay sideed milyan boqol lixdan iyo sagaal kun toddoba boqol soddon iyo sagaal
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobolada waqooyi ayaa waxaa la filayaa in maanta isniina ay bilaabaan diiwaangelinta musharaxiinta afar ka mid ah kuraasta golaha shacabka iyo ergadii dooran lahayd shalay waxay guddiga ku dhawaaqeen in dhowaan la qabanayo doorashada afar kursi kuwaas oo ka mida toban iyo lix kursi oo horey guddiga doorashooyinka ay ku dhawaaqeen in doorashadoodu la qabanayo afarta kursi oo musharaxiinta ku tartami lahaa maanta la bilaabayo diiwaangelintooda ayna socon doonto diiwaangelinta ilaa lix iyo tobanka bishan ayaa waxay kala yihiin hooba laba boqol labaatan iyo sagaal oo ku fadhiyo cusmaan cabdulaahi ducaale hooba laba boqol lixdan iyo labo ay ku fadhido fowsiya yuusuf xaaji aadan kana mid ah musharaxiinta madaxweynaha hooba laba boqol konton iyo afar oo ku fadhiyo jaamac maxamed askar iyo hooba laba boqol konton iyo shan oo ku fadhiyo axmed maxamuud maxamed guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobolada waqooyi ayaa horey muqdisho ugu qabtay doorashada sideed ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ciidamada qalabka sidaha qaybahooda kala duwan ayaa kala dhexgalay maleeshiyaad reer guura ah oo dagaal culus ku dhex maray maalmihii lasoo dhaafay deegaano galbeedka kaga beegan degmada balaambal ee gobolka galgaduud ciidamada ilaalada madaxtooyada galmuduga kuwa nabad sugidda iyo ciidanka booliiska oo shalay gaaray deegaanka kaxandhale oo ah halka dagaalka ugu culus oo ka dhacay ayaa amniga si rasmia ugu wareejiyey ciidanka komandoska soomaaliyeed ee gorgor oo fariisiimo ka samaystay waddooyinka soo gala balambale ciidamada ayaa sidoo kale ku howlan sidii loo diyaarin lahaa qorshihii lagu kala rari lahaa maleeshiyaadka dagaal ku dhex maraya ee weli ku sugan aagaga aan ka fogeyn goobihii diriirtu ku dhex martay muddo laba maalmood ah oo dagaalku ka socday kaxandhale iyo deegaano kale oo balambale galbeedka kaga beegan ayay ku dhinteen dad ka badan toban qof iyadoo dhaawacyadu intaa kasii badan yihiin sida ay sheegeen mas-uuliyiinta galmudug ee ku howlan dadaalka nabadeynta ah madaxweynaha dalka koonfur afrika zara ramfosa ayaa laga helay caabuqa covid nteen iminka ayaana laga daaweynaya ramfosa oo si buuxda looga talaalay caabuqa ayaa bilaabay inuu dareemo caafimaad darro kadib markii uu kasoo tagay xuska qaran ee loo qabanayay madaxweynihii hore ee dalkaasi dhiclarke magaalada cape town ayayna shalayto ka dhacaysay xuskaasi dhanka ciyaarahana kulamo ka tirsan horyaalada yurub ayaa xalayto ilaa shalay la dheelay kulamadaasi dhanka premier leaga belni iyo westham united waxay ku heshiyeen min eber eber licister city waxay afar gool iyo eber uga adkaatay kooxda newcastle united crystal bales waxay saddex gool iyo hal uga badisay kooxda everton dhanka sbaanishka laliga centene kooxda vilareal waxay labiyo ibir kaga badisay rayo falcano oo sasuna ee barcelona waxay ku heshiiyeen mid laba labo real betis waxay afar gool iyo ibir kaga adkaatay kooxda real sociedad halka real madrid ay labiyo ibir xalay kaga badisay kooxda atletico madrid ay daris yihiin dhanka itaaliya siri a torino waxay labiyo hal kaga badisay bologna halka atlanta ay labiyo hal kaga badisay verona naaboli oo gurigeeda la joogay embole ayaa hal kaga adkaatay sosiolo waxay labiyo hal kaga badisay kooxda lazio inta milan waxay afar gool iyo ebir ku xasuuqday kooxda gagliari dhanka jermani bundesligaha grida furth waxay hal gool kaga badisay kooxda union berlin halka frankfurt ay shan iyo laba ku xasuuqday kooxda bayer leverkusen dhanka france league one lille iyo lyon waxay ku heshiyeen min eber eber kilmodfut waxay hal iyo eber kaga badisay anjas mets waxay afar iyo hal ku xasuuqday kooxda lorient nice oo guriga renes joogtay lab iyo hal ayay kaga badisay boqdo waxay lab iyo hal kaga badisay troyes halka marseille laba iyo eber kaga adkaatay strasbourg paris saint germain waxay lab iyo eber kaga adkaatay kooxda ee monaco